shirkadda saliidda iyo gaaska ah ee waddanka malaysiya ee la yidhaahdo batronas ayaa dib etoobiya uga bilowday mashaariicda baadhista shidaalka oo ay horay hakad u gelisay kadib markii toddobaatan iyo afar shaqaale ah oo ay ka mid yihiin sagaal shiiniis ah lagu dilay tuulada cobal ee gobolka dhagax buur wafdi heer sare ah oo ka socda shirkadan ayaa toddobaadkii inaga tegay adhis ababa kula kulmay saraakiil ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdanta ee gumaysiga etoobiya ila lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay wargeyska reporta in wafdigan maleesiyaanka ahi ay u xaqiijiyeen wasiirka macdanta iyo tamarta ee xukuumadda gumaysiga etoobiya elemayahu tegeno iyo madax kale oo ka tirsan wasaaraddaas oo uu ka mid yahay madaxa waaxda batroolka doctor ketsela tedesa inay hirgeliyaan mashruuca baadhista shidaalka dooxooyinka ogaden iyo gambela howlwadeennada shirkadda batronas ayaa waxay caddeeyeen siday diyaarka ugu yihiin sii wadidda howlaha mashaariic baadhista shidaalka batronas ayaa heshiis la gashay shirkad saldhigeedu yahay dubay oo lagu magacaabo weatherford ila wareed aada ugu dhow shirkadaas ayaa wargeyska ribota u sheegay in shirkadda weatherford ay ogolaatay inay ceelal shidaal ka qodo ganane ama janaale aagaga kow iyo tobnaad iyo shan iyo tobnaad waxayna bilowday shirkadaasi la yidhaahdo weatherford in ay daldasho shaqaalihii iyo qalabkii hawsha lagu qaban lahaa shirkadda weatherford ayaa waxay howlo baaris shidaal iyo gaasas ka wada bariga dhexe sanadka laba kun iyo toddobadii bishii abriil ayaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeediya waxa ay weerar ku qaaday tuulada cobal leh oo ku taalla gobolka dhagax buur ee waddanka ogaadeeniya halkaas oo shirkadda shiinaha ay ka waday in ay shidaal ka qodo waxaana goobtaasi ku nafwaayay toddobaatan iyo afar qof oo ay ku jiraan sagaal shaqaalaha u dhalatay waddankaasi shiinaha ciidanka qalabka sida ee xoraynta ogaadeeniya ayaa digniin kaba dambaysa u diray shirkadaha weli uu damaaci uu kaga jiro in ay shidaal ka qodaan ogaadeeniya waxayna ciidanka qalabka sida wacad ku mareen in aan koob gaas ah laga qodin ama laga darinba dhulka ogaadeeniya inta shacabkii lahaa uu dulman yahay digniinahan ay ciidanka qalabka sida ee xoraynta ogaadeeniya soo jeedinayaan ayaa fariin dhab ah u ah ama u noqonaysaba shirkadaha iyo shaqaalaha lagu soo daabulayo ogaadeeniya si ay shidaal uga baadhaan ama uga qodaan waddanka ogaadeeniya sidaad warkaba ku maqlayseen shirkado ay ku jirto shirkada laga leeyahay waddankaasi malaysia ee la yidhahda batronas ee qoda shidaalka ayaa weli waxa uu damaaci kaga jira in ay shidaal ka soo saaraan ogaadeeniya iyadoo dadkii lahaa ay weli ka baahan yihiin gumaysina ay ku jiraan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya ayaa digniino badan u dirtay shirkadahaas oo ay ku jirto shirkadaasi ugana digtay in ay shidaal ka baadhaan ama ka qodaanba waddanka ogaadeynaya inta shacabkii lahaa uu dulman yahay barnaamijka caawa ee kororso aqoontadana waxaanu idinku haynaa khayraadka ogaadeynaya iyo weli damaaciga shirkadahaasi kaga jira in ay kasoo saaraan shidaal ogaadeynaya waxaana inoo haya barnaamijkaas saaxiibkay lotitawa dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka gaarah oo aan ugu talagalnay inaan shacabka ogaadiniyo ugu iftiibina khayraadka kala gedisan ee eegaga dhulkeenna iyo damciga gumaysiga etoobiya ee uu ku doonayay inuu ku boobo dalkeennii dadkeenna oo qatan waxaa in dhaweydba saxaafadaha caalamka hadheeyay warar ku saabsan shidaalka ogaadeeniya sidaa darteeda ayaa waxaana caawa isla eegaynaa dhowr umuurood oo aan u kala qaybin doono sida tan o damaca waaran ee etoobiya iyo dibjirka ay dadweynaha ogaadeenya la maagan tahay iftiiminta taariikhda shidaalka ogaadeenya iyo turanturooyinkii uu soo maray iyo mowqifka aan marnaba loodsamaynin ee ay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ku qaadayso difaaca dalka khayraadkiisa iyo xaquuqda shacabkeeda waxaynu ognahay barnaamijyadii ugu dambeeyey ee aan kaga hadlaynay burburka dhaqaale ee maanta haysta etoobiya iyo sida caalamka uga goostay deeqihii bini aadamnimo ee lagu naasnuujin jiray waxaa intaa dheeraa dowladda etoobiya oo sanadihii ugu dambeeyey khaanadaha ugu hooseeya ka gashay heerka faqiirnimo iyo hoos u dhaca wax soo saarkii waddanka waxaa intaas dheer daynta uu caalamka ku lahaa etoobiya laga soo bilaabo xilliyadii xaylasalaasay ilaa iyo maanta oo kor u kacay iyadoo oo saxaafadaha dhaqaaluhuna ay caddeeyeen inay etoobiya ku guultaraysatay inay xaataa iska bixiso dulsaarka dul fulay deymaha ay horay usoo qaadatay sidaa darteed ayaa xeeladihii nafla caalinimo ee maanta ugu dambeeyey ee uu keliya taliya malisa janaawi uu qaaday ay noqotay in uu si indhala-aan ah shirkadaha shidaalka baadha ee adduunka uu kaga lacag qaato inay maalgelin ka sameeyaan gaaska dabiiciga ah ee ku aasan dhulka ogaadenya wuxuu ka dhigi taliya malisa janaawi istusay in ay tahay tabta keliya ee uu isaga bixin karo deymahaasi haddaba su-aashu waxay tahay ma markii ugu horreysayba ee etoobiya isku daydo in ay shirkado ajnabiya ugu yeedho shidaalka dhulka ogaadenya ee ummadii iska lahaydna ay gaajo iyo cudurro la leerayso haddaan isku dayno inaan guudumar taariikhada ku yaro samayno shirkadihii ay etoobiya kusoo riixi jirtay shidaalka ogaadenya waxaa ka mid ahaa o elwares shirkadani waxay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii ay raadraac ku samaysay wadanka macluumaadkii laga hayay waxaa kaloo ay samaysay inay diyaarad korkeeda ka qaado sawirka dhulka si loo fiiriyo qaabka dhulka iyo kala duwanaanshihiisa laba tinaco oil cor shirkadani waxay laysin heshay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii waxay daraasad la xidhiidha sida kuwii hore oo kale ku samaysay dhulka waxayna kadib qoday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii ilaa iyo toddobaatan iyo saddexdii saddexda ceel ee kale ah eelkoraanka koowaad oo dherarkiisu ahaa saddex kun iyo boqol iyo sideetan iyo sagaal mitir iyo elkoraanka labaad oo dherarkiisu ahaa laba kun iyo shan iyo toban mitir iyo kaaluubka koowaad oo dherarkiisu ahaa saddex kun lix boqol sideetan iyo shan mitir waxaa gaaska laga helay ceelkii kaaluubka koowaad ama jeexden waxaa sidaa oo kale gaas iyo batrool lagu arkayay labada ceel ee eelkoraanka koowaad iyo eelkoraanka labaad sanadkaas kun iyo sagaal boqol iyo todobaatan iyo saddexdii waxaa kusoo qamamay wadanka shirkado fara badan oo ay ugu horeyso whitestone petroleum company voyager group hoston oil limited polar beer petroleum iyo kuwo kaloo badan wayna ku guuldaraysteen mar walba inay soo gabagabeeyaan qorshayaashoodii qandaraas ee ku dhexeeyey iyaga iyo gumaysiga saddex sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii oo ahayd muddadii uu mingista haystay wadanka ayaa waxaa isa soo qadimay shirkada la yidhaahdo soviet petroleum exploration expedition oo laga lahaa dalka ruushka kadibna markay mas-uuliyiinta shirkadu arkeen dagaaladii u dhexeeyey etoobiya iyo soomaaliya ayay dib ula noqdeen qadaraaskoodii dhegaystayaal waxaa muhiima inaan ogaano in mar kasta oo ay ogaadaan shirkadaha maalgeliyayaasha ah iyo kuwa u qaabilsan soo saaridda iyo sifayntuba qorshaha dahsoon ee gumaysiga iyo sida uu u duudsanayo xaqa qoomiyadaha iskaleh deegaanka inay intooda badani aynan ku degdegi jirin inay mashruuca bilaabaan waxaa tusaale cad inoogu filan hindisihii bangiga adduunka ee kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii ee uu bangigu ugu talagalay miisaaniyada dhan konton milyan oo dollar shacabka deegaanka iskale si loo kasbado kalsoonidooda wuxuuna ahaa barnaamijkii loogu magacdaray public confidence program and kalub gas wuxuu fashilmay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii oo ay xukuumadda e b r d f ku gacan saydhay mas-uuliyiinta bangiga adduunka wixii intaa ka dambeeyey waxay e b r d f si hoose qandaraasyo ula gashay in ka badan soddon iyo lix shirkadood oo mid walba qorshaheedu fashilmi jiray dhegaystayaal innaga oo aan soo koobi karin taariikhda boqolaalka shirkadood ee soo maray wadanka iyo hadba khayaanada daxsoon ee uu gumaysi walba oo wadanka gacanta ku hayay uu la damacsanaa khayraadka ceegaaga ogaadenya ayaa waxaa isna halkii maanta khidada khayaano kasii wada keligii taliya malisa zanaawi oo indhaweydba u gacan haadinayay shirkadaha qalaad ee adduunka haddaba jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya oo u taagan hanashada qadiyadda ogaadenya iyo soo celinta sumcadda shacabka dulman ee ogaadenya ayaa waxay digniin culusa ku siisay dhammaan shirkadahaas inaysan la bixi karin shidaalka wadanka islamarkaana aynan sina suuragal ku ahayn in lagu rakibo dhulka dhuunmo iyo haamo u raraya shidaalka ogaadenya magaalada hawaasa ilaa addis ababa iyadoo ay shacabkii iska lahaa khayraadkaasi la gumaysto oo ay ka qatan yihiin shirkadahan ayaa waxay martiqaad bilaa shardi ah ka heleen wasiirka macdanta iyo khayraadka ee gumaysiga etoobiya alamayo ninka la yidhaahdo oo bishii aynu soo dhaafnay u yeedhay shirkadaha la yidhaahdo gujarat company ee laga leeyahay cariga hindiya waxaa sidoo kale ay xukuumadda gumaysiga e b r d f siisay laysan dawli ah shirkadda ugu weyn shirkadaha shidaalka baale ee laga leeyahay wadanka shiinaha ee la yidhaahda zibeb waxayna dhowaan ka qooday ceelal deegaanka gambeela zibeeb oo ah shirkada shiinuhu weligiiba lahaa ayaa waxay damacsan tahay in ay la wareegto isla markaana qodo dhul cabirkiisu la egyahay sagaashan iyo saddex kun oo kilomitir oo laba jibaaran waxaana ka mid ah aagga fayrfayr wardheer shilaabo ilaa dureedka zoonka dhagax buur wasiirka macdanta gumaysiga etoobiya almaanya mar ay saxaafaduhu wax ka weydiiyeen digniinta kasoo yeedha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya wuxuu si aad ay caro ugu dheehan tahay ugu yidhi wariyihii ka socday saxaafadda sudan tribune ee waraysanayay mar dambe su-aashaas ha i weydiinin suuragalna ma aha inay shirkad walba ay naga cararto markay maqlaan jimhad baa dhulkaa ka jirta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenu ee aan ku eegaynay shidaalka ogaadanya iyo damaca waalan ee gumaysiga etoobiya intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa guul iyo gobonnimo